wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka puntland maxamed dayib guure ayaa magaalada garowe ka daafuray tababar ku saabsan qaabka loo baaro cudurrada ku dhaca xoolaha kaasi oo ay qaadan doonaan arday ka socota jaamacadda bariga afrika oo dhigata kuliyadda beeraha iyo caafimaadka xoolaha agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xoolaha puntland aadan caabiye ayaa ka waramaya muhiimadda tababarkan halkan in laga daafuri doono tababar ay qaadan doonaan dhakhaatiir ka socota jaamacadda bariga africa garowe taasoo ay ku qaadan doonaan aqoontii ay kusoo qaateen jaamacadda dhinaca sheybaarka iyadoo practical ah oo cudur kasta qaabka loo baarayo sida maaratay loo soo saarayo baaritaanka processka la marayo qalabka la isticmaalayo wax walba oo ku saabsan sheybaar ayay maanta halkan ku qaadan doonaan agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha puntland axmed cabdallah iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka puntland maxamed dayib guure ayaa ardayda kula dardaarmay in lagu dadaalo sidii looga faa-iideysan lahaa dhaqashada xoolaha cilmigan aad barateen xanaanada xoolaha waa waxyaabaha lafadhabarta dhaqaalaha dalka u ahawey laakiin haddana wuu maqan yahay inuu miro dhalo sabab badan baana ugu wacan waa mare mashaariicda marka laga hadlayo waxa weeye wuxuu ku yimaadaa dowlad central government dowladdii hore tallaalo daaweyn wax badan baa jiray baahidu iyadoo intaasoo qof shaqayn jireen baan haddana aan la kala garan jirin marka maadaama dhaqaalihii iyo dowladda xoogganeyd ee ka maqan yahay waxaa laga yaaba sectorkaas inuu wici yahay waxaa kaloo ka maqan sida ragga horeba ay sheegeen in dadku ay fahmaan shaqadan shaqo lagu shaqaysan karo inay tahay hadda xoolii waad aragteen ja waa lagu caanihii iyo hilibkii iyo siyaabo badan baa lagu shaqaysan karaa marka waa dad loo baahan yahay oo iyagu naftooda xataa shaqada ku qaban karaba laakiin mushkiladda ayna haystaa waxay tahay dhaqan ahaan baynaan u baran inaynu ka shaqayno xafiis maaha inaynu iskan u shaqaysano qofkii uu toban boqol neef konton neef inuu meel intuu ku xanaanaysto uu hilib ka dhigan karo caana ka dhigan karo wax badan maarta sida haddaba raggu balaabay raggu waliba dibadda inoo ka yimi oo maalgeliya geeli iyo magarta waad aragtaan marka waa iskaabaa u shaqaysan kara horta maskaxdiina waxaad gelisaan dad shaqaysan kara inaad tihiin shaqadan waxaan soo dhaweynayaa in isku tashi saan oo kaleeta ah oo aan dad kale inaga saacidayn inagu isku tashanno oo wasaaradda iyo jaamacadduba ay joont sameeyaan heer noocaana ama training noocaana waxaa loo aadi jiray xiliyadii hore meel ka baxsan waddankeena maanta marka waxaynu joognaa stage aynu isku filnaano oo inagu aynu magaranaysaa tababarkeeni xarunteeni dhexe ku qaadano marka marba meel baa lasoo gaarayaa muhiim gaara baad u leedihiin bulshada aada wax u baranaysaan oo waayo waa ogtihiinoo xooluhu waa lafdhabarka nolosheenna iyo waddankeenaba